ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa qaabilay wafdi ay hogaaminayso agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka w h o ee gobolka bariga badda mediteraneanka marwo doctor hanaan ra-iisul wasaaraha iyo agaasimaha ayaa ka wada hadlay xoojinta dadaalada kor loogu qaadayo nidaamka caafimaadka ee dalka iyo tobabarada shaqaalaha caafimaadka taageerida isbitaalada hooyada iyo dhalaanka iyadoo diradda la saarayo sidii looga hortagi lahaa xaaladaha caafimaad ee ka dhasha saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo fatahadaha kuwaasi oo keenaya xaalado caafimaad oo deg deg ah oo ay ka mid yihiin cudurada faafa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa bogaadiyey taageerada joogtada ay hay-adda caafimaadka adduunka ee soomaaliya isagoo ammaanay sida wadajirka ah ay uga shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka ee ka hortaga cudurada faafa iyo kor u qaadista adeegyada caafimaad ee kala duwan doctor hanaan ayaa dhankeeda ballan qaaday in hay-adda caafimaadka adduunka iyo dowladda soomaaliya kala shaqeyn doonaan horumarinta nidaamka caafimaadka ee dalka